أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga alandalus waxaa ka mid a dhegaystayaal dowladda etoobiya ayaa sheegtay inaysan suurtagal noqon doonin inay ciidankooda ku dhintaan soomaaliya iyagoo difaacaya kooxda riddada soomaaliya dhanka kalena aanan wax laga siinin dekedaha ku yaala soomaaliya shil gaari oo sababay dhimashada saraakiil ka tirsan maamul goboleedka ashaarar diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka dowladda xabashida etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa la soo taagay maxkamadda ku taalla magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose bulshada degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ayaa kaalin weyn ka qaadanaysa xiritaanka kanaalada iyo faraha suuragal tahay in biyaha webiga ay ka fatahaan weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda asliibiyadda kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gaariso ee dhulka muslimiinta ay xoogga kaga haysato asliimiinta kenya wilaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta muran salka ku haya dhul beereed kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo ah oo wada dega wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin khamiisa taariikhda hijriguna ay tahay labada bisha jamaadil awal kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda etoobiya ayaa sheegtay inaysan suurtagal noqon doonin inay ciidankooda ku dhintaan soomaaliya iyagoo difaacaya kooxdii riddada soomaaliya dhanka kalena aanan wax laga siinin dekedaha ku yaala soomaaliya ilees cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa markii ugu horreysay sharaxaad ka bixiyey sababta ay dowladdiisa u samaysatay ciidan xagga badda ah xilli dalkiisana uusan lahayn wax xeeb ah taasoo uu ku micneeyey in itoobiya ay ka go'an tahay inay qorsheenayaan inay helaan dekadda ay u madax bannaan yihiin oo ganacsigooda ku xidhaya caalamka intiisa kale abiy axmed ayaa sheegay in sababta keentay inay raadiyaan dekeddii inay dhisaan ciidan xagga badda ah ku sababeeyey inay dowladdiisu daraasiisay in dowladaha waaweyn ee isugu yimid jabuuti ay halis weyn ku hayaan shacabka reer etoobiya islamarkaana haddii dowladahaas ay xiisad ka dhex bilaabato ay iyagu noqon doonaan dadka ugu horraysa ee ay saameyn doonto colaaddaas waxa uuna yidhi abiy mar uu hadlayey dowladaha waaweyn dhammaantood xeryo militari ayay ku leeyihiin jabuuti haddii ay quwadahan waaweyn ay colaad abuuraan itoobiya ayaa ah tan cabsida ugu badan dareemi doonto kenya tanzaniya iyo koonfur afrika ma dareemi doonaan walaaca aan annagu dareemi doonno waxaana dhici karta in hakad uu ku yimaado qulqulka shidaalka isbuuc gudihiisa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku jeesjeesay dowladaha eritariya soomaaliya iyo jabuuti oo uu dhowaan si dadban u dareensiiyey inuu dekad uga baahan yahay wuxuuna sheegay inaysanba ahayn inay su'aashaas isweydiiyaan markii ay etoobiya diyaarinaysay ciidankeeda badda waxa uu yidhi halkee bay ku maqnaayeen markii aan dhisanaynay ciidan kuwa badda ah way iska caddahay soo ma ahan inuusan jirin ajando kale oo lagu fasiro arrinkaas waxaan ula jeednay inaan doonayna bad ajanduhu wuu cad yahay maxaan uga xishoonaynaa inaan dhahno bad ayaan doonaynaa oo aan caddaynno hadafkeenna isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo hadalqaaday damaciisa ku aadan dekedaha soomaaliya isagoona yidhi ciidankeennu waxa ay ku dhammaanayaan oo ay ku dhimanayaan soomaaliya iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka lagula jira ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya sidaa darteed markii itoobiya ay leedahay caqabad ayaana haysataa dowladaha deriska ee walaalaha ah waa in iyagu ay isweydiiyaan dhibaatada aan ka cabanayno hadalkan uu abiy axmed ka horjeediye baarlamaanka dalkiisa ayaa noqonaya midkii afraad oo uu laba bil gudahood ku cabiray rabitaankiisa ku aadan inuu dekad ka helo geeska afrika wuxuuna muddooyinkii lasoo dhaafay dib u soo cusboonaysiiye damaca madaxdii hore ee itoobiya ee ahayd inay qabsadaan dekedaha soomaaliya boqorradii soo maray xabashida ilaa lagu keena midka uu maanta majaraha u haya abiy axmed nasaarada itoobiya ayaa bannaanka la taagnaayeen siyaasaddooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada kheyraadka waddanka iyo gabodfallada ka dhanka ah dadka soomaaliyeed sannaddii kun siddeed boqol kow iyo sagaashankii warqad uu dowladaha reer galbeedka ee saliibiyiintu uu u diray minilaqii labaad ee xukumay itoobiya ayuu ku yidhi xukuumaddeennu waxa ay ku taallay bad waxaan weynay awood aan ku difaacanno sidoo kalena wax gurmad ah kamaanan helin awoodaha kirishtanka ah taasna waxay keentay in xuduudaheennii dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tali jirna in cudud aan ku soo ceshanno xuduudaheenna badda laakiin waxaan kalsooni buuxa ku qabaa in awoodda kirishtanka ay soo celin doonto xeebaheenna waa cadaawaddan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ah waxa uu salka ku haya hadalka ka soo yeeray abiy axmed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa siddeed iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar si kulul uga hadashay hadalka ka soo yeeray abiy iyadoo dadka soomaaliyeed iyo horfiiqooda ugu baaqday in loo istaago sidii nasaarada etoobiya looga difaaci lahaa dhulka muslimiinta ee ay u soo hanqaltaagaysa doonaysana inay ku darsato dhulkii ay horay u haysatay mahadsanid yulyaas shil gaari oo sababay dhimashada saraakiil ka tirsan maamul goboleedka shahaardirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya cabdiqaani maxamed ayaa sii egaya warbixintan wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada berbera oo dhacdaha gobolka waqooyi galbeed dalka soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee somalilan ayaa ku waramaya in shil gaari oo saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay uu sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed shilkaasi oo ahaa mid aad u xoogan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay laba mas-uul oo ka tirsan maamulka somalilan mas-uuliyiinta ku dhimatay shilkaasi gaari waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha bangiga maamulka somalilan u qaabilsanaa magaalada berbera murtadka lagu magacaabi jiray maxamed aadan xaashi iyo mas-uul kale oo isagana lagu magacaabi jiray murtad ismaaciil kaahiye macadda waxa sababay shilkan gaari oo aad ku xoogan ee ay ku la-deen mas-uuliyiintan balse shilalka noocan ah ayaa inta badan waxa ay ka dhacaan guud ahaan gobolada uu ka arrimiyo maamulka ashahadala diriirka ah ee somalilan mahadsanid walaalka cabdiqani madaxweynihii hore ee maamulka dowladda xabashada etoobiya ugu magacownaa dhulka soomaali galbeed ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya sida warbixintan uu ku hayo suheyb cabdulaahi madaxweynihii hore ee maamulka dabadhilifka ah ee soomaali galbeed murtad cabdiiley ayaa maalinkii shalay ka soo muuqday maxkamad ku taalla dalka itoobiya dacwadaha dowladda itoobiya ay ku soo ogtay murtadkan dabadhilifka u ahaa waxaa ka mid ah inuu hubka u dhiibay dhallinyaro islamarkaana uu ku amray inay ku kacdoomaan dowladda itoobiya sida ay sheegeen xeer ilaaliyaasha maxkamadda dowladda itoobiya waxay sidoo kale sheegtay in eedeymaha ay ku soo ogtay murtadkan ay yihiin kuwo sax ah oo caddayma wata ninkan ayaa bishii agoosto ee sanadkii laba kun siddeed iyo toban waxay dowladda itoobiya ay ka qafaalatay xafiiskii ugu shaqaynayey oo ku yaalla magaalada jigjiga kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ninkan oo muddo ka badan shan sano oo xidhiir ah ku xidhan xabsi ku yaalla adis ababa ayaana la kulmaya jirdil iyo ciqaab xooggan waana masiirka mid kasta oo dabadhilif u ah xabashida ayna ku adeegato kuna gumaado shacabkiisa waad mahadsantahay suhayb dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaasi warbixin kale oo ku saabsan weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda siliibiyadda kenya oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gaarisa ee dhulka muslimiinta ee xoogga ku haysata siliibiyiinta kenya xaarta cabdiqaadir ayaa inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee jabhadda wilaayada shabeellada hoose waxay habeenka xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi waxay mujaahidiintu dhowr jiho ka weerareen xerada iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka siyaada looga maqlayay deegaano ka fog halka uu dagaalku ka dhacay dhanka gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay mujaahidiintu deegaan ka tirsan gobolkaas ka fuliyeen weerar qorsheysan oo khasaare lagu gaarsiiya cadowga allah weerarka dhabagalka ayaa loo dhigay malishaad murtadiinaha dowladda saliibiyadda kenya ka samaysay gobolka gaarisa waxaana uu ka dhacay inta udhexaysa deegaanada dhadhaab iyo xagar dheer waxayna ciidamada mujaahidiintu kamiinkaas ku gubeen gaari sagsiid ah oo ay wateen malishaadka murtadiinta ee weerar kale la beegsaday howlgallan ka kala dhacay deegaanka laanta buura ee wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee xoogga ay ku haysato dowladda saliibiyadda kenya ee imaanaya xilli saacadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen hoyga uu degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ka degan yahay madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad garguurte iyadoona qaraxa uu sababay burbur xooggan oo soo gaaray guriga murtadkaasi waad mahadsantahay xaaris bulshada degmada jilab ee wilaayada jubbooyinka ayaa kaalin weyn ka qaadanaya xiritaanka kanaalada iyo faraha ay suurtagaalka tahay in biyaha webiga ay ka fatahaan cismaan axmed dubow ayaa si anbaqaadaya
boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jilib ayaa si weyn ugu qayb qaadanaya xiritaanka kanaalada biyaha ee webiga kuwaas oo muddooyinkan waday biyo tankooda dhaafay saameyna ku yeeshay dadka ku nool hareeraha webiga dadka reer jilib oo aanu kala harin dadaalka looga hortagayo biyaha ayaa ku sugan hareeraha webiga waxaana indhahagu qabanayaan qaar wata jawaano qaar garweyno dhulka ku qodaya iyo qaar jawaanadaasi ku guraya ciidda iyo rag xoog leh oo loorarka ku xiraya meelaha ay biyuhu soo jabsanayaan loomana kala harin dadaalada looga hortagayo fatahaadda webiga qaar ka mida dadkii shaqadaasi ku howlanaa ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus بلدوزر النيشان بلدوزر كي كيرون الحمد لله هذا هوشان ميل فيل اللي مريت لورا كشوان كدي بعري اللي كشوان ميل يسهر دون هدي لا يرى لك النغضو إن شاء الله ميرا جاينا إن بيان اسكير دون أو بقالنا هدي لا يرى لك أنا وسيد نبت عندنا دون إن شاء الله الحمد لله إلى ولا هدي تعدى خسارة كديدي مجرد الحمد لله shaqaa ku socda gadaashay fardaa la hiraay dhalinyar iyo kulli waa ku jira waa waa la hayaa shaqada baa ganacsi dad kulli waa la hayaa biyo hadda waa roonyiin socodkood si haddaa uma socdaan gurmud waan haysinaa shaqadana waa haynaa marka horena biyaha meel ay ka bixi jireen ee buundada maxaa la jira goomala ayaa biyihii meeshay ka bixi jireen ay ku soo noqdeen taasna waxaa keentay dadkiioo isku tashtay dhallinyaradii odayaashii magaaladii ganacsatadii waa layskugu taga wax la kala hara ma laha ilaa iyo saakayna waan ka shaqayn haynaa waa wadnaa shaqada hadda waxaan wadnaa juhdi baan bixinaynaa hadda shaqan wadnaa fartiyaa la xirhayaa marka laga soo tago in ay shaqadu wadaan dadka dhallinyarada ah haddana waxaa jira dad da ah oo iyagana kaalintooda ka qaadanaya dadaalada lagu maaraynayo fatahaadaha webiga nabadoon kamsa oo ah nin da ah kana mid ah dadkii ku sugnaa halkii ay shaqada ka socotay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga landalus xilli sidoo kale dhankiis uu ka waday shaqada halkaasi ka socota wilaayada katarbiila sindirtii hadda hooliyaa laka jira katarbiilkiya shanqarsiye fartii hadda gabagaba waay lishaaye walka madon male hoogga la saari katarbiilka may ma hiroodabe godka hirooya godkii halkii god guddiga oona sama bihinta biyahana waanala joogaan wilaayadka aan hoog lena siyoyte walka maganya male heer jilib biyahan gurmudi guddiga fatahaadka kulli liska gaba wal maganya male beeralayta kulli taam waay harbijaa ka jirne mala kala herin maanta kala herad male reer degmi iyo reer gobolba cid maqan male inaa godka hadda gabagabo waay godka gabagabo waay dhanka kale guddiga maareynta fatahaadaha ayaa dhankiisa wada dadaallo dadka loogu soo saarayo deegaanada ku dhowdhow webiga dad fara badan ayaana ilaa iyo hadda laga soo saaray deegaanadaasi waxaana dadka lagu soo daadguraynayaa dooman kuwaasoo u gurmanaya dadka ku dhowdhow hareeraha webiga iyo meelaha godadka ah mahadsanid walaalka dhuubow ugu dambayntii wilaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta muran salka ku haya dhulbeereed kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo ah oo wada dega wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya kulankan lagu xaliyey muran salka ku haya dhulbeereed una dhexeeyey jifooyinka suugow rooble iyo saddex habar gaaljecel oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel ayaa kusoo gabagaboobay degmada booqa qable murankan dhulbeereedka muddada soo jiitamayay islamarkaana sababay gacanka hadal ayaa ugu dambayntii wilaayada hiiraan ku guulaysatay inay heshiisiiso labada jifo waxaana gabagabada kulanka laga soo saaray bayaan ka kooban toban qodob kow wilaayadu waxay aqoonsan tahay jiritaanka soo hudin beereedkii ay horay u sameeyeen dhaqankii beesha gaaljecel oo uu horkacayay ugaaskii beesha ugaas maxamed ugaas cilmi ugaas jirow labo iyadoo la ilaalinayo walaalnimada iyo wadajirka wilaayadu waxay qaadatay in beeraha dhaahda ee loo yaqaano baarka loo qeybiyo dhinacyada wada dhashay ee deriska ah iyada oo la tixraacayo talooyinkoodii naxariista ay ka muuqatay odayaasha dhaqanka ee labada jifo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulbeereedkii muddada ay isku haysteen ay xalisay wilaayada hiiraan kuna qanacsan yihiin siday wilaayada labada jifo oo u kala qaybisay dhulbeereedkaas anigoo cibraahim idriis isaaq oona ku hadlaya magaca saddex habar gaaljecel beertii muddo aan isku haysanay oo aan isku heshiin waynay walaayada islaamka ayaan dhex gashay laba maalmood ay nagu soo heshiisiisa waan ku qanacsannahay waan qoor dhiibanay ra'yi aashaan ku qaadanay tobankaas qodob anigoo ku hadlaya magaca saddex habar gaaljecel raalli aashaan ku qaadanay anigoo ah nabadoon abuubakar cali qaasim kuna hadlaaya afka jufada sugow roobla mid jooga iyo mid maqanba waxaan halkan ku caddaynayaa tobankaas qodobba kulligood waan ku qanacnay si aan ku faraxsannahana u qaadannay waxaana u sheegaynaa cidda nala joogta iyo kuwa naga maqanba warkaas sidaasaan u qaadannay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel oo goobta ka hadlay ayaa labada jifo kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan heshiiska ay wada gaareen qadiidda iyada maaragtay labadii beelood soo qool dhiibteen wilaayadina sidaa xalka u aragtay annagana haddaan nahay ogaaskii beesha annaga waa ku waafaqsanahay waana ku faraxsanahay marka qadiida iyada insha allahu tacaala labada beelood siday u qaateen ee kartida leh ee jiddida leh iyana waa ku ammaanaya go-aanka maanta la qaatay ee aad ku qanacdeen ee maaragtay hadda sida afka aad si fiican u qaadateen in fulintiisana saas ay noqoto waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulankaa soo gebagabeeyey ayaa jifooyinka saddex habar gaaljecel iyo sugow rooble kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan bayaanka ka soo baxay milkiyad laba dhinaca laysku sheeganayay dadku waa ahal walaalayaalow dhexdiinna ka heshiiya inta aan muddo dheer ku jirin intaasay ahayd dadaalkii soo baxay wuxuu noqday qodobadii ama bayaankii laydinku dul akhriyey waxaa marka aan akhrinay dhulkii la isku hayay baa la qaybiyey waxaa la rabaa marka guntiga dheesha in laysaga dhigo oo waxa aan ku heshiinay oo aad wada ictiraafteen inaan laga maarmin qof kasta oo naga mid ahi inuu tixgeliyo sidaan ku fulin lahayna aad u guntataan raggaa meesha fadhiya waa hogaanka ummadda wax laalaada haba yaraata inaysan imaan hadday wax dhinac kaa mareen walaalkaabay raaceen wixii yaraaba meesha ku yaalay oo qadar ahaanba u yaraa baan idiin qaybinnay waxaan rabnaa waxaas ayagahi in la fuliyo walaayada islaamiga hiiraan ayaa ahmiyad gaara siisaa xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha walaalaha ee wadadega dhulka wulaayada waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ayaa hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka yaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu